ku dhowaad toddoba boqol oo qoys oo ku nool tuulada shabeellow galbeedka magaalada beledweyne ayaa waxa ay go-doon ku yihiin muddo ka badan shan maalin dadkan ayaa u badan caruur waayeel iyo dad naafo ah kuwa oo aan awoodin in ay kasoo tallaabaan webiga gudoomiyaha tuulada shabeellow ee duleedka beledweyne cali cabdi dhafe iyo mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa redio beerlo u sheegay inaysan jirin meel ay uga bixi karaan fatahaadda waxa ayna dalbadeen in garab la siiyo waxaan saaranahay buuran buuran saaranahay intana webigaa naga soo naga qabtay intana waxaa naga soo qabtay keligii waraabaa naga naga yimid intana waxaa naga yimid magaalada naga imaatay meel yaroo qar yaroo buurar aan saaranahay oo meesha hadda ku foorna macal caruurta iyo macal kulli anaga dhan meeshaas aan saaranahay marka waxaan u baahannahay inaan gargaar noola gargaar hab waxaan uga baahannahay gudoomiyaha hirshabeelle cali jeeka cusmaan waxaan uga baahannahay madaxweynaha hirshabeelle si degdeg uga baahannahay ina mataqaanaa nalaga soo gaaro dad baxaat oo buurar saarnaa nahay taag baan saaranahay biyaha waana hareereen waanu qanaaco waa mara qanaaco waa waa ubaahannahay wax walba u baahannahay basiirala u baahannahay bacyaala u baahannahay waa arka hataa soo noqda hataa mataqaanaa meel aan gelayna hataa male gurihii baa ka baxnay doonkan waxaan ku jirnaa ilaa sideed beri aan ku jirnaa meesha aan ku jirnaa guctoosannahay ma ma jirto ma ma jirto waxa ma jirto waa waanana tani qabowga macal qanaacana haysato waa waa waa rafaasana waa dhibaataysannahay dhib aan nahayo ilaahay dhibkaa naga bixiye waxa waaye ilaahay ku macdaade annaga tuuladii waa ku go'toonsannahay haddii ilaahay yidhaahdo meel taag ahoo cad ahaan haysanaa tangiyaar wixii rag ahoo ku jiri tuulada badiilka iyo waxaa lala taagay iyo meeshii soo booqdayna ciyooba lala gaaro saasaan macnaha meeshan ku jirnaa go'toon weligoo inta laga soo qabtay waraabaalo xagga loogu yimid wixii magaalada ka baxo xaggaayla soo aaday intaasaa macnaha meesha aan macnaha aan aan biyahaasaan lasoo wada aaday xaalada guud oo shabeellow dhib aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaa macnaha aan macnaha dhibaan la haysto oo ilaahay laga qaadi karo marka waxa waxaan codsanaynaa maamulka gobolka hiiraan oo guddoomiyada ka yahay cali jeegta cismaan iyo maamulka inay si deg dega iyo madaxweynaha hiir shabeelle cali guudlaade inay macnaha si deg dega macnaha tuuladaha u soo eegaan meel bannaan ugu baxna ma jirto macnaha waxaa waaye waa go'toonsannahay meel loo baxayo male biyahaas in ilaahay laga celiyo maoge meelan kaga baxna male haataa haddee wax noola soo qaado in doomo noolagu soo qaadayo maoge biyahaasaa lama soo marsiin kara meesha baayaha aan qabno waxaa ka mid a baahi waa raashin la-aan waa waa jirtaa bac waan rabnaa sisiyey waan rabnaa busto waan rabnaa adooniya biyo nadiif oon cabno waan rabnaa biyo webiga hadda meel kastoo macnaha musuliya uu soo dhaceen ayaan shacbo haynaa baahi weynaan baahi weynaan qabnaa